bismillaahi araxmaani iraxiim kulanti wacan oo wanaagsanaa khayaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada naga dhegaysanaya oo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin talaada ah taariikhdu ay ku astaysan tahay kow iyo tobanka bisha agosto sannadda labada kun shan iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan ciidamada dowladda federaalka ee soomaaliya oo garab ka helaya kuwa midowda afrika ee amisom ayaa shalay la wareegay degmada buuqa qable ee ka tirsan gobolkaasi hiiraan iyo deegaano ku dhowdhow ayadoona ciidamadeed la sheegay in uu howlgalka ahaa mid qorshaysan laguna doonayay in gacanta lagu dhigo goobaha al-shabaab ay kaga sugan yihiin gobolkaasi hiiraan howlgalka oo qaatay muddo saacadaha ayaa la sheegay in labada dhinac ay isu adeegsanayeen hubka noocyadiisa kala duwan waxaana ugu dambeyn ciidanka dowladda gacanta u galay degmadaasi iyadoo la sheegay in magaalada bannaankeeda ciidanka lagula beegsaday gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey mana jirin wax khasaaraha oo ka dhashay marka laga reebo qofkii kaxaynaya gaariga oo waday walxaha qarxa sarkaal ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa qabsashada kadib warbaahinta u sheegay in ujeedka uu ahaa gacanku dhigista goobaha hiiraan ay kaga sugan yihiin al-shabaab waxauna tilmaamay in howlgalka ay socon doonaan tan iyo inta laga soo afjarayo gacanku haynta meela ka tirsan gobolkaasi hiiraan sidoo kale sarkaalkan ka tirsan ciidanka dowladda soomaaliya oo lagu magacaabo ibraahim cismaan cabdulle waxa uu sheegay in ay dadka ugu baaqayaan inay dib ugu soo laabtaan guryahooda xilli sidoo kale uu sheegay inay jiraan dad iyagu cabsi ay ku kalifayso inaysan dib ugu soo laabin guryihii ay ku noolaayeen goobaha al-shabaab laga saaray taa oo la xiriirto cagajuglayn xoogan oo kaga timid dhanka ururka al-shabaab hadalka sarkaalkan ka tirsan ciidanka dowladda soomaaliya ayaa waxa uu imaanayaa xilli weli ay jiraan dagaallo iyo howlgallo ka soconaya qaybo ka mid a gobolka hiiraan ayadoo sidoo kalena lagu eedeynayo ciidamada howlgalka ku helinaya kuwa dowladda federaalk ee soomaaliya tacadiya ka dhandhan dhanka xuquuqul insaanka ayadoona dad aad u fara badan ay ku laayaan goobaha qaar ee ka soconayaan howlgalladaasi waxaana ugu dambeeyey falkii dhowaan ka dhacay degmada ama deegaanka halgan ee u dhexaysa deegaanada degmooyinka buulaburta iyo beledweyne halkaasoo ciidamada etoobiya fal bareer oo toogasho ay ugu geysteen dad rayid oo saarnaa gaari rakaab oo kusii jeeday degmada buulabur kaa oo la tilmaamay inay ku geeriyoodeen ugu yaraan afar ruux halka tira intaasi ka badana dhaawacyo ay ka soo gaareen wararka naga soo gaaraya magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa waxa ay sheegayaan in habeenkii xalay ahaa saldhigyo dhowr oo ay ka deganaayeen halka ciidamada midowda afrika ee amisom weeraro xoogan ay ku qaadeen rag ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab waxaa weerarka la tilmaamay inuu ku bilowday tiro madaafiic ah oo lagu garaacay garoonka diyaaradaha ee magaalada kismaayo oo fariisin u ah ciidamada midowda afrika ee amisom ee ka socda waddanka kenya waxaana la tilmaamay weerarka inuu xigay mid kale oo laisu adeegsaday labada dhinac daryanka madaafiicda qaybahooda kala duwan waxaa la sheegaya xaafado ka mid a magaalada in dadka isaga barakacayeen ayagoo ka baqdeen qaba saameyn dagaalka uu ku yeesho inkastoo weli aan la soo sheegin wax saameyn ah oo dadka deegaanka uu ku yeeshay dagaalka habeennimadii xalayaha ka dhacay magaalada kismaayo tirada madaafiicda ee ku dhacday garoonka diyaaradaha ka sokow ciidamada midowda afrika ee amisom ee ka socda waddanka kenya ayaa la sheegay inay ku jawaabayeen madaafiic aada u xoogan taa oo ay ku garaacayeen qaybo kala duwan oo ka tirsan magaalada oo ay ku tuhunsanayeen in weerarka laga soo qaaday ama ay kaga soo dhacaysay rasaasta waxaana muddo saacadaha kadib la tilmaamay in raggii ka tirsanaa al-shabaab isaga baxeen magaalada kismaayo waa maaha markii ugu horreysay ee weerar ku dhuf oo ka dhaqaaq al-shabaab ay ku qaadaan gudaha magaalada kismaayo waxaa maalmihii lasoo dhaafay sidoo kale jiray weeraro ku dhuf oo ka dhaqaaq oo ay ka geysanayeen qaba ka mid ah deegaanada gacanta ay ku hayaan maamulka koonfur maamulka jubbaland ee u hogaamiyo sheeh axmed maxamed islaam axmed madoobe isla wararka magaalada kismaayo ayaynu ku jirnaayay gudoomiyaha baarlamaanka maamulka jubbaland ayaa ku eedeeyey baarlamaanka soomaaliya inuu ku kacay wax ka baxsan dastuurka dalka xilli uu sidoo kale ku andacoonaya kala diristii kal hore ay ku sameeyeen baarlamaanka soomaaliya baarlamaanka jubbaland guddoomiyaha baarlamaanka maamulkaasi sheekh cabdi ayaa waxaa u tilmaamay in arrintaasi ay tahay midaysan dheg jalaq u sii doonin ayna sii wada doonaan howlahooda ku aadan gudashada waajibaadka ka xil saaran deegaanada maamulkaasi waxauna sheegay in talada maamulkaasi ay ka go-da ayaga sida hadalka uu dhigay dhinaca kale guddoomiyaha baarlamaanka jubbaland waxa uu ka hadlay doorashooyinka shan iyo tobanka bishani ka dhici doona magaalada kismaayo taa oo haatan ay ka soconayso qabanqaabadeeda waxa uuna tilmaamay in muwaadin waliba oo ka soo jeeda deegaanadaasi uu xaq u leeyahay inuu isu soo sharaxo kana qayb qaato doorashada waxa uuna sidoo kale meesha ka saaray in axmed madoobe keliya uu sharaxan yahay ama loo saadaalinayo inuu ku soo baxayo xilka madaxtinimada maamulka jubbaland hadalkiisa ayaa imaanaya xilli deegaanada maamulka jubbaland ay ka maqan yihiin siyaasiyiin dhowr ah oo la filayay inay xilka madaxtinimada kula baratamaan madaxweynaha maamulka haatan talada uu kasii dhammaanaya axmed madoobe kuwaasoo qaarkood la sheegayo inay kaga baqan yihiin cabsi awgeed waxaana baarlamaanka haatan wax dooranaya lixda bisha juun kala diray baarlamaanka federaalka ee soomaaliya kuwaas oo tilmaamay in dib loogu noqdo habdhismeedka maamulkaasi oo ay ku tilmaameen inuu yahay mid sharci darra ah waxaana haatan ay ku soo aadaysaa xilli maamullo badan oo ka jira gudaha dalka soomaaliya ay ka biyadiidsan yihiin ka mid ahaanshaha dowladda federaalk ee soomaaliya ama habsiyaasadeedka dowladda oo ay si aad ah u dhaliilayaan qaarkood halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer wararka naga soo gaaraya degmada burtile ee gobolka mudug ayaa waxa ay sheegayaan in madaxweynaha cabdiweli maxamed cali gaas uu ku wajahan yahay magaaladaasi iyadoona dad aad u fara badan oo ka tirsan dadka gobolka mudug ku dhaqan ay si aad ugu diyaargaroobayaan soo dhoweynta madaxweyne gaas oo la filaya in warbaahinta uu la hadla kadib soo gaaritaankiisa degmadaasi wararka haatan laga helaya burtinla ayaa waxa ay tilmaamayaan in madaxweynaha safarkiisa ay ku helinayaan qaar ka tirsan golihiisa xukuumadda waxaana socdaalkiisa uu imaanaya xilli la hadal hayo isku shaandhayn lagu sameynaya degmo deegaanada iyo sidoo kale gobolada maamulkaasi uu ka arrimiyo xilli dhowaan la bedelay taliyihii ciidanka booliska laguna bedelay sarkaal cusub waana wareegto ka soo baxday madaxweyne cabdiweli maxamed cali gaas isbeddelka lagu sameynayo dadka ama maamulada ka jira deegaanada heer degmo iyo heer gobol ee deegaanada maamulkaasi uu ka arrimiyo cabdiweli maxamed cali gaas ayaa waxaa u diyaargaroobay soo dhoweyntiisa dad aad u fara badan kuwaas oo magaalooyinka gaalkacyo iyo sidoo kale burtile isaga kala yimid waxaana wararku ay tilmaamayaan in dadka ay wataan boorar uu ku xariran yahay sawirka madaxweyne gaas iyo sidoo kale calamada maamulka puntland iyo kan dowladda federaalk ee soomaaliya tahriibayaal soomaaliya ayaa waxaa la sheegayaa in lagu qabtay wadanka niger ee xuduud wadaag ay yihiin wadanka libiya dadkan taariibayaasha soomaalida ayaa la sheegay inay kusii jeedeen dalka libiya si ay kaga sii ambabaxaan wadamada qaaradda yurub waxaana tahriibayaashan gacanta kusoo dhigay ciidamada wadanka niger saraakiil ka tirsan ciidamada ayaa waxa ay sheegeen in dadkan dib loogu celi doono waddanka gaana oo ay haystaan fiiso fiisaha waddankaasi waxaana ay tilmaameen in dadka iyagu ay codsadeen in dib halkaasi loogu celiya ka gadaal markii la hordhigay codsiga ah halka lagu celinayo dadkaasi tahriibayaal soomaaliha ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay lagu qabanayay qaybo ka mid a waddamada masar iyo sidoo kale niger iyo qaybo kaloo ka mid a waddamada qaaradda afrika kuwaasoo raadinaya nolol ka wanaagsan midda ay waddankooda ku haysteen waana mid ka mid ah waama dadka soomaalida ayaa inta badan waxyeello waxay ka soo gaartaa xilliyada ay ku guda jiraan tahriibka ay doonayaan inay ku gaaraan waddamada qaaradda yuruba ugu dambayn madax wiil la dhashay madaxweynaha ama la ilmaadeena madaxweynaha waddanka syriya bishaar al asad ayaa la tilmaamay in xabsiga ay u taxaabeen saraakiisha waddankaasi ka gadaal dibadbaxyo muddooyinkii lasoo dhaafay ka dhacayay waddankaasi taa oo la xiriirto dilal wiilka u geystay saraakiil ka tirsan ciidanka waddankaasi saraakiisha ciidamada dowladda ee syriya oo ka jawaabaya dibadbaxyada ayaa xabsiga u taxaabay wiilkan kaa oo kal hore ku dilay saraakiil ciidan gudaha waddankaasi syriya arrintan ayaana ahayd mid xasaasi ah oo aada loo hadalhayay muddooyinkii lasoo dhaafay ugu dambeyn kooxda isis ayaa sheegatay qaraxyo iyo sidoo kale dilal aada u fara badan oo ka dhacay waddanka ciraaq waxaana dhimatay qaraxyada afartan iyo toddoba ruux halka siddeetan kale ay ku dhaawacmeen magaalooyinka diyaala iyo sidoo kale kanada oo ka wada tirsan waddankaasi ciraaqa waxa ay isis tilmaantay inay tahay falalkaasi kuwo ay kaga argudanaysay waddamada reer galbeedka iyo sidoo kale dowladda ciraaq oo dagaalo kula jiray baryihii lasoo dhaafay waxaana isis ay ka mid tahay kooxaha ka jira haatan adduunka ee argagixisada ah ee sida aadka ah ama sida ba-an loola dagaalamayo warkii oo aad kala soconteen raadiyo wardheera khayaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada naga dhagaysanayo waa naga intaa waxaa idiin akhrinayay anigoo ah maxamed nuur amiin tani intaan mar kale dib u kulmaynana waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo waasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh